deeqo axmed odawaay oo kamida gabdhaha ku nool magaalada beledweyne ayaa samaysatay fursad ganacsi taasoo ah iibinta dharka loo yaqaano huudheyda firaashmanka iyo galalka joodarayaasha markii laga soo tago ganacsigan deeqa ayaa kamid a ardayda wax ka barata iskuulada magaalada beledweyne iyadoo qarashka ay ka hesho ganacsigan ku maareyso nolosheeda iyo waxbarashadeeda raadiyo beerula ayay ugu warantay qaabka ay isugu keento shaqada iyo waxbarashada iyadoo gabdhaha kale ugu baaqday inay shaqaystaan waxaan iibiyaa cumaanka sidoo kale iisheeg galalka joodariga huundheyda firaashmanka aan iibiyaa markii laga soo tago shaqadayda gelina waxaan bartaa iskuul gelina waan shaqaystaa waqtiga waan kala qaybiyey waxaan ka dhigay labayo toban saacad waaye lix saac walaxaan soo bartaa dugsi hoose dhexe sare aan bartaa xilliga dambane oo lixda saacoo dambane waxaan iibsadaa aan gataa waan ka tagaa iskuulaan galaa bareefada sideed saac waan kasoo laabtaa bareefadkaas markaan ka imaado ganacsigeygaan kusoo laabtaa ganacsigeyga markaa ka imaado haddana iskuul bareefadaha kooiyo toban saac galaa maasha allah walaa waa ku faraxsanaha iskuulka markaa saas daraaddeed waxaan ganacsigaas u bilaabay oon inaan shaqaysto nafsadeyda inaan shaqayston dhiirigeliyo waxaan waxbarashadaa iskaga baxshaa nololmaareedkeyga kole waa iskaga maareeyaa waxaan kuu sheegaa he intaa hortahorta shaqadu ceeb maahan laakiin shaxaadkaa ceeb eh qof bila'aadana intaa tuugi laheeday inaad adiga shaqaysatid oo ismaaraysid aa kuu fiican marka aniga ganacsiga walaahi aad iyo aad waxaan dhihi lahay dadka oo ganacsi ma fiican dhaha inay iska ganacsadaan waxna iska bartaan hadda ganacsigeyga aniga waa ku qanacsanahay wax walba waa ka baxsadaa waxbarashada waa iskaga dabaraa bareefadida waa iskaga dabaraa nolosheeda kale waa ku dabaraa maasha allah ganacsiga aaduu u fiican yahay waxaan ku dhiirigeli lahay dadka inay xillina waxbartaan xillina xaan kuu sheegaa hay wax ganacsadaan qofka bilaadanka inuu wax soo saaro noloshiisa way anficaysaa waayo hadhowtiin nin wuxuu noqonayaa waxna soo bartay na ganacsan karuu noqonayaa marka ganacsigu aaduu u fiican yahay hala dadaalo qof walba waxaan dhihi lahaa inay dadaasho dadaal muujiso dhalinyarada magaalada waxaan dhihi lahay waqtina ha shaqaystaano waqtina waxa bartaano shaxaadku waa ceeb laakiin shaqadu ceeb maahan shaqadaydoo kale shaqada waxaa uga maarmaa inaan tahriibo oo wadanka aan ka baxo wadankeyga hooyo aadaan u jeclahay inaan ku shaqaystaan aan rabaa aniga waa ku shaqaystaa dhalinyarada tahriibka aadaysoo kale oo meelahaas ku dhimanayo hooyadood iyo aabood iyagoo waxba haysana waxaan dhihi lahay ha iska daayaano tahriibka wadankooda ha aaminaano dhulkooda hantiyaa taala maalaa yaalo ha ka tabcadaano ha gashtaano maasha allah marka dhallinyarada waxaan dhihi lahay aniga shaqadana waxaa uga maarmaa inaan qof waxa sii dhawo qof bila'aadana aan weydiisto oon gacan islaameed aan aan galo anig gacanteydaa wax walba ku samaystaa maasha allah aadaanu uga faraxsanahay inta badan gabdhaha ayaanu ku dhiiran inay waxbartaan ama ay shaqaystaan taasoo caqabad ku ah gabdho badan oo guryaha joogo